markos cutubka labaad
dhowr maalmood dabadeed goortuu haddana kafarna'uum galay waxaa la maqlay inuu guriga joogo markaasaa waxaa is urursaday dad badan sidaa daraaddeed meel ay joogsadaan ayay ka waayeen xataa albaabka hortiisii oo iyaga ayuu eraygii kula hadlay kolkaasay u yimaadeen oo nin curyaana u keeneen waxayna siday afar qof goortay u soo dhowaan kari waayeen dadkii badnaa daraaddiis ayay saqafka dusha ka fureen meeshuu joogay goortii ay jabsheen waxay ka soo dejiyeen sariirtii ninkii curyaanka ahaa ku jiifay ciise kolkuu rumaysadkoodii arkay ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi wiilkow dembiyadaadu waa cafiyan yihiin
laakiin halkaa waxaa joogay qaar culimmada ah oo iska fadhiyey oo qalbiyadooda ka fikirayey oo waxay isku yidhaahdeen ninkanu muxuu sidan ugu hadlayaa wuu caytamayaa ayaa dembiyo cafiyi kara ilaah keliya ma ahe kolkiiba ciise ruuxiisuu ka ogaaday inay sidaas qalbiyadooda ka fikirayaan oo wuxuu ku yidhi maxaad waxaan qalbiyadiinna ugaga fikiraysaan iyo maa howl yar in curyaanka lagu yidhaahdo dembiyadaadu waa cafiyin yihiin ama in lagu yidhaahdo kac oo sariirtaaba qaado oo soco laakiin si aad ku garataan in wiilka aadanuhu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi waxaan ku leeyahay kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag kolkiiba wuu kacay oo sariirtiisii qaatay wuuna baxay dadkii oo dhan hortooda sidaa darteed ayay la wada yaabeen wayna ammaaneen ilaah oo waxay yidhaahdeen weligayo sidan oo kale maannu arag
haddana wuu u baxay badda xeebteeda oo dadkii oo dhan baa u yimid wuuna wax baray goortuu agmarayey wuxuu arkay laawi ina alfayos isagoo fadhiya meesha canshuurta lagu qaado oo uu ku yidhi isaga isoo raac wuuna kacay oo raacay waxaa dhacay markii ciise gurigiisa cunto u fadhiistay in kuwa badan oo canshuurqaadayaal iyo dembiilayaal ah ciise iyo xirtiisii la fadhiistay waayo way badnaayeen wayna raaceen culimmadii iyo farrisiintii markay arkeen isagoo dembiilayaal iyo canshuurqaadayaal wax la cunaya waxay xirtiisii ku yidhaahdeen
waa sidee muxuu wax la cunaa oo la cabbaa cashuurqaadayaal iyo dembiilayaal ciise goortuu maqlay ayuu ku yidhi kuwa ladan dhakhtar uma baahna laakiin kuwa buka ayaa u baahan uma aan imaanin inaan kuwa xaqa ah u yeedho laakiin inaan dembiilayaasha u yeedho ayaan u imid xertii yooxana iyo farrisiintii ayaa soomi jiray isagay u yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen
xertii yooxana iyo xertii farrisiyiintu maxay u soomaan oo ay xertaada u soomi weydaa markaasaa ciise ku yidhi dadka aroosku miyay soomi karaan intuu aroosku la joogo in alla intii aroosku la joogo ma ay soomi karaan laakiin waxaa iman doona maalmaha arooska laga qaadi doono markaasay soomi doonaan maalintaas ninna kariin cusub kuma tolo dhar duug ah haddii kale tan cusub ee lagu buuxin lahaa ayaa ka go'da kan duugga ah oo jeexdintu waa ka sii xumaataa khamri cusubna qarbeeddo duug ah laguma shubo haddii kale khamrigii cusbaa ayaa qarbeeddada kala dildilaacinaya khamriguna waa daadanayaa qarbeeddaduna waa halaabayaan laakiin khamriga cusubse waxaa lagu shubaa qarbeeddo cuscusub
waxaa dhacay inuu sabtidii beeraha dhex marayey oo xertiisii intay soconayeen ayay bilaabeen inay sabuullada jirtaan markaasaa farrisiintii waxay isaga ku yidhaahdeen bal eeg maxay sabtidu u samaynayaan wixii aan xalaal ahayn wuxuu ku yidhi miyaydnaan weligiin akhriyin wixii daa'uud sameeyey markuu wax u baahnaa oo uu gaajaysnaa isaga iyo kuwii la jiray siduu guriga ilaah u galay waagii wadaadkii sare ee abyaatar oo u cunay kibistii tusniinta oo aan xalaal u ahayn dad kale wadaadada maahee oo u siiyey kuwiila jirayna markaasaa wuxuu ku yidhi iyaga sabtida waxaa loo sameeyey dadka aawadiis ee dadka looma samayn sabtida aawadeed sidaa darteed wiilka aadanahu waa sayidka sabtida